بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام النووي رحمه الله عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس اخو العشيره متفق عليه waxaan ku guda jirna fii baabi bayaani maa yubaaxu min alghiiba ghiibada bannaan caddaynteeda baabkaasaan ku guda jirna wuxuuna noo sheegay alimaamu nawowi calayhi raxmat ullah lix sabab oo dartood ay ku bannaanaanayso alghiiba lixdii sababood waa uu tiriyey raximahullah wuxuuna gudo galay inuu keeno axaadiid u daliila noocyadaas kiibada ee sharcigu banneeyey loona banneeyey ligaradin sharciyin can caaishata radia allahu canha ana rajula nin ista'dana cala اnabiyi salى اllahu alayh wasalam nabiga calayh salaatu wasalaam ayuu ka idan dalbay faqaala wuxuu yihi nebigu salى اllahu alayه wasalam idanuu lahu u idma bi'sa akhu alcashiira alcashiira waa alqabiila yacnii qabiilada qof ka mida waxaa u baas lahaaday asiga ee ha loo idmo akhu lcashiira waa waaxidun min alcashiira waa uu nin ka midaa loola jeedaa kelimaddanna waa jarxi muttafaqun calayh اxtaja bihi الbukhaariyu xadiidkan bukhaari wuxuu u deliishaday fii jawaazi giibati ahli اlfasaadi wa ahli الriyab bukhaari wuxuu xadiidkan u deliishaday bannaanaanshaha xanta ahlulfasaadka iyo ahluriyab dadka fasaadka iyo waxyaabaha tuhunka ehelka u ah inay bannaan tahay in la xanto ayuu bukhaari xadiidkan u deliishaday maxaa yeele nebigu alay slat slam wuxuu u leeyahay bi'sa akhu اlcashiira waa cillo oo ninkaa ku sugan iyo wuxuu nebigu ku ogaa sala allahu calayhi wasalam wa canhaa radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maa adunnu fulaanan wa fulaanan yacrifaani min diinina shay-an nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa adunnu fulaanan wa fulaanan u malayn maayo hebel iyo hebel yacrifaani min diinina shay-an inay diinkeenna wax ka yaqaanaan u malayn maayo buui rawaahu lbukhaariyu qaala leyt bnu sacad axadu ruwaati hada alxadiid leyt bnu sacad oo ka mida ruwaadda xadiidkan wuxuu yidhi haadaani rajulaani kaanaa min almunaafiqiin labadaa nin ee nebigu sheegay sala allahu calay wasalam waxay ka mid yihiin munaafiqiinta waa laba ninoo munaafiqiinta ka mid ahaa labada ninuu leeyahay nebigu sal lla ly slam diinkeenna waxba kama yaqaanaan waa laba nin oo munaafiqiinta ka mid ahaa wa can faatimata binti qaysin radia allahu canha qaalat waxay tidhi aataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imid faqultu waxaan idhi ina abaljahm wa mucaawiyata khatabaanii abuljahm iyo mucaawiya ayaa isoo doonteen faqaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi amaa mucaawiyatu fasucluukun laa maala lah mucaawiya wuxuu yidhi waa sucluug sucluugana waa sii fasiro waxaa waaye laa maala lahu maal ma lahan kelimad sucluug macnaheedu waa midaan hanti lahayn yacni waxba ma haystaba wa ama abuljahm falaa yadacu alcasaa can caatiqih ama abuljahm falaa yadacu alcasaa usha kama dhiga buu yidhi can caatiqihi garabkiisa garabka usha u saaran tahay mar walba muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin limuslim wa ama abuljahmi fadaraabun linnisaa waa nin naaga garaacid badan wa huwa tafsiirun liriwaayati laa yadacu alcasaa can caatiqih waxayna tafsiir u tahay riwaayadda dhahaysa laa yadacu alcasaa can caatiqih usha garabka kama dhigo waxaa fasiraya riwaayadda muslim macnaheedu waxa waye waa naaga dil badan yahawa oo qofka markuu wax dilaayo usha xagga u dhigaya ama uu saaraya garabkuu saaraya saastuu u qaadayo rabo inuu wax ku dilo waa inuu garabka saaro ninkaa mar walba gacanta u taagan waay markay la hadashaba waa dilaya marka ninkaasi wuxuu yidhahdaa kuguma naseexaynayo inaad guursato maxaa yeele waa naaga dil badan yahay wa qiila waxaa la yidhi macnaahu macnaheedu waxa waaye kahiiru lasfaari waa nin safara badan nin safaro badan waayana waa lagu fasiray ayada laftirkeedana waa cilla ninka haddii safaradiisu badan yihiin oo la joogidiisa reerkiisu ay yartaha waa cilla laakiin sida saxiixa waa tafsiirka hore waay maxaa yeelay falaa yadacu alcasaa can caatiqihi usha garabka saarideeda uu leeyahay usha kama dhiga garabka labada way ixtimaashaa in loola jeedo waa safaro badan yahay qofka markuu safar badan yahay usha garabkuu saartaa soo maha markuu safra ay musaafir yahay dilidda iyo dilka faraha badanlana waa laga yaabo yani in loola jeedo ayadana waa muxtamal maadaama labada arrinba ay ixtimaasho riwaayatu muslim waxay xoojisay labadii macnoy ixtimaalaysay mid ka mid a waxay xoojisay macnaha lagu fasiray oo ah inuu wax dilid badan yahay oo dumarka aada u dilo riwaayadda muslimaa fasirta marka riwaayadda muslim tafsiirkeeda la qaadanaya fadaraabu linnisa riwaayadaasi ku cadda walxadiidu yufasiru bacduhu bacdan xadiidka qaarkiis qaarka kale u fasirayaa asaa isfasiray marka riwaayatu muslima lagu fasiraya riwaayaddan xadiidka waa soo ikhtisaariyey alimaamu nawowi raximah ullah laakiin waxaa ku jirta in nebigu sala allahu alay wasalam uu kula taliyey inay guursato usaamat ibni zayd wuxuu yidhi inkixi usaamat ibni zayd usaamo guursa buu yidhi waa mushaawaradii aan soo marnay almushaawara fi lmusaahara markay nebiga kala tashatay calayhi salaatu wasalaam guurkeeda nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu kula taliyey labada nin ay tiri waa ay soo doonteen wuxuu ku ogaa ee cillada ayuu u sheegay mid walba cilluu leeyaha buuyi waa min baabi nasiixa kadibna wuxuu ku tawjiihiyey uu kula taliyey ninka u arkay inuu u qalmo faatima binti qays oo ah usaama ibni zayd radia allahu canh taladii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo nasiixadiisa ayay qaadatay waxayna guursatay usaamat ibni zayd wa can zayd bni arqam radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi kharajnaa maca rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa ayaan la baxnay fii safarin safar dhexdii safarkaasoo asaaba annaasa dadka uu asiibay fiihi dhexdiisa shiddatun dhibaato yacni culays faqaala cabdullaahi bnu ubay ra'iisu lmunaafiqiin cabdullaahi bnu ubayi baa wuxuu yidhi laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illaah xataa yanfaduu waxa siinina oo nafaqaha ku bixina cidda nebiga ag joogta calayhi salaatu wasalaam xataa yanfaduu ilaa ay kala dareeraan macnaha say u kala yaacaan oy nebiga uga tagaan waxba ha siinina ciriiri ha galaan si ay uga tagaan nebiga calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu ubay lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal haddii magaalada madiine aan u noqonno wuxuu saari doonaa buu yidhi alacaz midka sharafta badan oo annaga naga mid a minhaa ay min almadiinati wuxuu ka saarayaa aladal midka dulaysan midka dulaysanya ula jeedaa nebiga sala allahu alay wasalam buu ula jeedaa iyo asxaabtiisa faataytu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam zayd bn arqam baa dhahaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u imid faahbartuhu bidalika arrinka ayaan u sheegay faarsala ilaa cabdillaahi bni ubay nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bni ubay ayuu u cid diray faijtahada wuxuu ku dadaalay yamiinahu dhaartiisa maa facala inuusan samaynin warkaas hadda beenta yani dhaarta beenta waa lagu yaqaanaa munaafiqiinta caan bay ku ahaayeen dhaaro wuxuu ku maray inuusan samayn arrinkaa hadalladaasna uusan ku hadal fa qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabtii kadaba zaydun rasuula allah sala allahu calayh wasalam zayd nebigow been u sheegay bay yidhahdeen zayd zayd radia allahu canhu nebigow been u sheegay warkaasaa suuqa galay fa waqaca fii nafsii nafteyda waxaa ku dhacay buu yidhi mimaa qaaluuhu waxay yidhaahdeen xaggeeda nafteyda waxaa ku dhacday shiddatun culays ayaa nafteyda koray macnaa aadaa u dhibsada buu leeyahay hadalkaas zaydaa been sheegay la faafiye ee suuqa la geliyey xataa anzala allahu tacaala tasdiiqii ilaa allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyey rumaynteyda rumaynteyda aniga la ii rumaynayo warkayga alla soo dejiyey oo alla wuxuu yidhi idaa jaaءaka almunaafiquuna uma dacaahum الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam liyastakfira lahum wuxuu nebiga calayi slat slam ayaa u yeeray suu ilaahay dembi dhaaf ugu weydiiyo falowow ru'uusahum waxay leexiyeen qoorahooda yacnii qoortooday leexiyeen ayagoo markaa diidaya inay nebiga u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam waidaa qiila lahum tacaalow yastakfir lakum rasuula allah lowow ru'uusahum qoortoodii leexeen aayaddii baa laga soo qaatay marka markuu nebigu u yeeray sala allahu alay slam waa diideen inuu yimaadaan beentooda ay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaamna ilaahaa fadeexeeyey zayd ibnu arqam radia allahu canhu allah beri yeelay walidaalika allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhahday hum aladiina hum aladiina yaquuluuna laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli اllaah xataa yanfaduu walilaahi khazaa'inu الsamaawaati wاlأrd walaakina almunaafiqiina laa yafqahuun yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijana alacazu minha aladal walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun aayaadkaas baa ilaahay ku fadeexeeyey subxaanahu wa tacaala zayd ibnu arqam radia allaahu canhu warkuu nebiga u soo naqliyey sala allahu calayhi wasalam laftirkiisa alla sheegay inay hadalladaas munaafiqiinta ku hadleen ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala ayagana alla waa fadeexeeyey zayd ibnu arqamna ilaahay waa beri yeelay arrintaani marka waxaa ku jirta jarxi baa ku jira la jarxinaya munaafiqiinta hadallada ay ku hadleen awgeed mutafaqun calayhi wacan caishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaalad hindu imraat qaalad hindu imra'atu abi sufyaan waxay tidhi hind imra'atu abi sufyaan linabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxay ku tidhi inna abaa sufyaan rajulun shaxiix abuu sufyaan waxay tidhi waa nin gacan adag walaysa yucطiinii ma i siinayo maa yakfiinii wax igu filan aniga iyo wa waladii carruurtayda aniga iyo waladkayga wax nagu filan abuu sufyaanna ma siiyo xagga nafaqaday ka hadlaysa ilaa maa akhadtu minhu ilaa waxaan ka qaata mooyaan asoon ogeyn wa huwa laa yaclamu xaalousan asiga ogeyn qaala wuxuu yidhi khudii maa yakfiiki wa waladaki bilmacruuf qaada buu yidhi maa yakfiiki wax adiga kugu filan wa waladaki iyo waladkaaga adiga iyo waladkaaga wax idinku filan qaata bilmacruufi laakiin macruuf iyo wanaag ku qaata bilmacruuf waxaa laga wadaa lama rabo xadgudub iyo waxaysan u baahnayn markaa ama xaaje iyo dan gooniya aysan ka lahayn inay ka qaado uma bannaana midda laakiin wixii daruuro ah wixii nafaqadooda ay u baahan yihiin yuusanba ogaanin hadduusan u oggolayn ama uu ka gacan adeego waxaa u bannaan inuu ka qaato biduuni inay ka qaataan ayaa u bannaan biduuni cilmi asigoon ogeyn maxaa yeeley nafaqada ehelkiisa iyo carruurtiisu waa waajib waa waajiba calayh asiga waajib bay ku tahay marka waajibkii maadaama uu gudo waayey wuxuu nebigu u oggolaaday sala allahu calayh wasalam inay wax ka qaataan ashaahid min alxadiid waxa waaye waxay tihi rajulun shaxiix waa min baabi alistiftaa oo waxaan ku soo marnay asbaabtii qiibadu ku bannaanaanaysa mid ka mida waxaa ka mid ahaa sooma alistiftaa nabiga calayh salatu slam fadwo ka weydiisa arrinka wayna magacaawday waana xadiidka uu ishaaray alimaamu nawowi raximah ullah uu yidhi kamaa sanadkuruhu fii xadiidi hind xadiidkaanu ishaaray sida aan ku sheegi doonno xadiid hindi markuu lahaa midkaanu ishaaray laakiin tacyiinka waxaa ka fiican buu yidhaahday inaan la cayimin min baabi alaxwad waalafdal sidaasaa dhowrsanaan badan oo fadli badan haddii laga kaaftoomi karo tacyiinka oo maalan la yidhaahdo rajulun shaxiix yafcalu kada wa kada reerkiisa aan nafaqo siinayn ninkaas sidee la yeelayaa markaas ma cayinna tacyiinka inuu jaa'is yahana xadiidkaanaa u daliila hadday la tacyiniyana waa jaa'is waa bannaanta haddee tidhaahdo ninkaygu maalan waxaas waxaas ku sifaysanya ayadoo fadwo raadinaysa waa bannaanta haddii ay tidhahdo waa bakiil oo biilkii nafaqada ma bixiyo waa bannaanta inay sidaa uga sheegto waana nowcun min alghiiba laakiin waa min alghiibati almubaaxa ghiibada bannaan iyo xanta bannaan qayb ka mida wa xadiidkan wuxuu u dembeeyey axaadiista uu soo qaatay alimaamu nawowi raximah llah fi hada albaab baabkan marka khulaasadiisu waxa waaye alaslu fi lghiiba waa inay xaaraamta asalkaasi halkaasuu noo yaallaa wixii asalkaasi ka baxa waxay uga baxayaan waa liqaradin sharciyin ujeeddo sharciya waa inay leedahay waxayna soo hoosgelaysaa lixdii sabab ee uu sheegay alimaamu nawowi raximah ullah wixii ka baxa asalkaas muxaramka ah ee la banneeyo sharcigu bannaynaayo waa lixdii sabab waay haddii qofka uu ka mid yahay min ruwaati alxadiid laguna og yahay jarxi in la jarxiyaayo waa sharci waa jaa-is waa mashruuc bal waa waajib haddii uu ka mid yahay qofkaasi min ahli اlbidac in lagu sheego bidcadiisa taxdiiran linnaas si dadka looga digo min sharihi ayadana waa mashruuc sida tusaalaha uu keena alimaamu nawowi raximah اllah nin mutafaqiha yataradad ilaa mubtadic u noqnoqonayo in la yidhahdo ninkaasi mubtadic waaye waxba ha ka baranin caqiidadiisu ma wanaagsana xan xaaraama ma ah laakiin arrintan markii laga hadlaayo waa masallaة اlaqdaam waa meelaha lagu simbiriirixdo waa dad badanaa ku sibxada maxaa yeelay mararka qaar qofka wuxuu wax u jarxinayaa ama dhacda inuu wax u jarxiyo dan shaksiya dantaa shaksiga noocay doonta ha ahaato cadaawo qofka kala dhexaysa xasad ku jira waxyaabo badanoo waxaa jira nufuusta bani aadamka in badan ku tacalluqda taasina in laga taxadaro oo la iska ilaaliyo waa waajib waxa wax u jarxinaysid ama aad uga hadlaysidna waa inay noqoto maxdu nasiixa nasiixo baraxla oo aysan ku dheehnayn aqraad iyo dana shaksiya aysan ku dheehnayn haddii ujeeddooyin kale aad ka leedahay allah subxaana wa tacaala waa caalimun bidaati suduur waxaa laabta ku jira ilaahay asaga caalim ku ah ujeeddadaadu haddaysan ahayn in bidcada qofkaasi la iska ilaaliyo laakiin qasdigaagu uu yahay keliya cuqdadaad qabta inaad uga raadiso daawo ama xasadku gubaayo inaad ku neefsato aada raadinayso ilaahay waxa qalbigaaga ku jira waa ogyahay nasiixana lama yidhaahdo taasi waa tacyiir mana kuu bannaano markaas inaad wax ka sheegto waxaan kaloo bannaanayn bidcadaas qofka lagu sheegaayo ama uu ku sifaysan yahay wax ka dheeraada inaad ku sheegto kuuma bannaano dadka qaar markii qofka mubtadica wax ka sheegayaan kaba soo qaad waa mubtadic waxaad arkaysaa kuwa ku tarax tagaaya oo xataa shaksigiisa iyo khilqadii ilaahay u abuuray wax ka sheegaayo arrintaasi ma bannaanta in dhirir lagu caayo ama gaabnaan lagu caayo ama muuqaalkiisa lagu caayo ma bannaana waxa looga hadlay waa maxay qaradkii sharciga inta uga tacalluqa keliya kaaga bannaan wax ka dheeraada laguma ogola marka qofkaan warac lahayn oo ilaahay aan ka baqayn subxaana wa tacaala laa shaka waxaa waaye qaladaad badan oo jaanibka uga dhacaya marka waa in la iska ilaaliyo isla markaasna bidac iyo khuraafaad aan laga aamusin maxaa yeeley bidcadoo laga aamusaa waa hadmun liddiin diintoo la duminaayo wa waa in bidcada dadka looga digo dadka bidcada dadka ugu yeerayana looga digo laakiin ujeeddada looga digaayo min baabi tacyiir miya mise waa min baabi nasiixa waa min baabi nasiixa nasiixo khaalisa waa inay tahay oo ilaahay dartii ah oo qofkan muslimka aad yani uga naxariisanayso inuu bidacdaa ku dhaco muxaramaadkaas waa mashruuc haddii ujeeddadu sidaa tahay waxaa jira marka dadku inta badan markii laga hadlayay jaanibkan saddex qaybood waay qolo huluwi ku samaysa fi ljarxi oo ku tarax tagta iyo qolo taqsiir ka samaysa oo yidhaahda maya maya cidna yaa wax laga sheegin hebel yaan wax laga sheegin fulaan yaa wax laga sheegin maxaa yeelay maxaa kaa gala adiga maxaa kaa gala diinku ma jirto waxaa kaa galay qofkaani diinka wax khilaafsan hadduu la yimaado diinka in la difaaco soo waajib maahan sharciya wixii bidca waa in la yidhaha waa bidca wixii sharciya waa in la yidhaha waa sharci qolana jaanibka kale istaagto waxay leeyihiin qofku wuxuu raba ha noqdo wuxuu raba ha ahaado caqiidaduu doono ha aaminsanaado ha xamanin wixii oo dhanna waxay ka dhigeen xan muxarama taasina waa jahli xanta inay qaybsanto alimaamu nawowi waa noo sheegay culammada dhanna sidaasay u sharaxaanay u sheegaan qolana waa dhexdhexaad oo xantii muxaramadaana waa iska ilaalinayaan middii mubaaxa ahayd oo sharciga u banneeyana way la imaanayaan bal midda waajibka ahaydna way la imaanayaan ka gaabin maayaan saddexda qoloqoloodee sawaabka ku taagan qolada sharciga raacday oo wixii sharcigu banneeyana la timid wixii sharcigu xarimana iska ilaalis amaa qolada waxa dhan wada muxaram ka dhigtana waa calaa khata qoladii huluwi inta samaysay ku xadgudubtay ku tarax tagtay ayaguna waxay ku taagan yihiin calaa khata marka waa in dariiqa sawaabka la raaco alghiiba fi lasl waa inay xaaraam tahay intii sharcigu ka banneeyey ujeeddo sharciya haddii ay tahay aan lagu gaari karin arrinkaasi ilaa in dariiqaas la mara mooyaane haddaan waddo kale heli karno waddada kale aan maraynaa soo ma waddada kalea la maraya laakiin haddii waddo kale aysan jirin waa lagu qasban yahay asbaabaha uu sheegay annawowi raximahullah waxaa ka mid ahaa atacriif in qofka wax loogu sheego atacriif ayada laftirkeeda meelaha waxay ka mid tahay dadka qaar ay ku sibxadaan qofaa maalan wuxuu leeyahay ninaasiya laqab uusan rabin ama raalli uusan ka ahayn qofka horta sideedaba hadduusan laqabka raalli ka ahayn uusan ogolayn ma kuu bannaano inaad ugu yeerto ood magac uga dhigto sharcan kuuma bannaano ilaa halkan xaaladood oo ah in loola jeedo litacriif litacriif markii la leeyahay si kale lagu tacriifi waayo waa macnaheeda haddii si kaloo lagu tacriifi karo ay jiraan maalan qofkaan laqabuu leeyahay laakiin magaciisana caam buu ku yahay laqabkiina caam buu ku yahay laqabka ma loo baahan yahay xaaladdan yaa laqab looma baahna xaaladdan oo kale maxaa loogu yeerayaa magaciisaad ugu yeeraysaa mana kuu bannaan inaad laqabkiisa ugu yeerto laakiin xaaladda laqabka loogu yeerayo asoon raalli ahayn waa xaaladee si kaloo lagu garanaayo lama hayo qofkaan danaana ku xihan garashadiisa si kale ku gara waayo qofka maanta o dhan waxaa leedahay moxamed moxamedkaasi yaa waay lama yaqaan markaad tidhahdo laakiin moxamedin alacraj moxamedkii acrajka ahaa markaad tidhahdo acraj waa loo yaqaan si kaloo lagu sifay karana ma leh ilaa inaad acraj tidhaahdo maahane hadduusan ogolayn mala dhahayaa acraj hadduusan raalli ka ahayn litacriifna loola jeedo waa la dhahayaa ismaaciil ibnu culaya ma ogolayn in la yidhaha ibnu culaya haddana macruufuu ku yahay soomaa ibnu culaya magaciisa waxaa la yidhahdaa ismaaciil ibnu ibraahim ibnu miqsam laakiin haddii la yidhaha ismaaciil ibnu ibraahim in badan lama garanaayo ruwaadda xadiidkan in la gartaa la rabaa si xadiidka inuu daciif yahay ama saxiix yahay loo ogaado muxadisiintu asoo diid asoo diidaya laqabkaasi haddana ugu yeeri jireen ama ay ku magacaabi jireen oo waxay dhihi jireen xadatanaa ismaaciil ibnu culaya asiguna ma ogolayn in ibnu culaya la yidhaha culaya waa ayeydiis waa marka ma ogola in loo nisbeeyo alimaamu shaafici raximah اllah asiga wuxuu dhihi jiray xadaanaa ismaaciil aladii yuqaalu lahu ibnu culaya ismaaciil aan noo sheegay ismaaciilkaasoo la yidhaahdo ibnu culaya dadkaa yidhaahdo ka wadaa ila haddii kelimadii laga tago ninkaan la garan maayo ma la yaqaan marka min baabi tacriifna way bannaan tahay laa litaxqiir laa litaxqiir amaa qofka haddaad ugu yeertay laqabkiisa adoo ku xaqiraaya walaa tanaabazuu bilalqaab allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay alqaabta iyo laqabyada yacni ha isku durina ama qaarkiin qaarka kale iyaysan alqaabay dhibsanayaan ugu yeerin laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum qoom yaysan ku jeesjeesin qoom kale laqabuusa qofka raallika inaad ugu yeerto waa nooc min alistihzaa haddii aysan ahayn litacriif oo aad ula jeedo xaqiraad iyo tanaqus marka waa litacriif in loola jeedo dariiqo kalena aysan jirin ilaa in sidaa lagu tacriifiya mooyaane calaa kulli xaal noocyadan uu sheeg alimaamu nawowi uu sheegay waa min alghiiba almubaaxa waxaa jira laba beyd oo lagu jamciyo lixdan sabab uu sheegay alimaamu nawowi raximah اllah alqadxu laysa bighiibatin fi sittatin mutadalimin ومعرف ومحذر القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر بالفسق ثم تسائل ومن استعان على إزالة منكر wuxuu leeyahay qadxiga xaaraan ma aha alqadxu laysa biqiibatin jarxigu xan ma ahan buu yidhi fii sittatin lix arrin dhexdood mutadalim mutadalim waa maxay atadalumka waa soo marnay waa mid dulmi ka sheeganaya wa mucarif waa tacriifkii waa mid wax tacriifinaya acraj uu ku tacriifinaya acmaa buu ku tacriifinaya alasam buu ku tacriifinaya wixii la mid a wa muxadir waa mid digaaya ومجاهر بالفسق iyo mid fisqi la jahraaya ثuma تسaaئلi kadibna mid wax weydiinaya saaئل macnaa waa midka su-aal weydiina waa mustaftigii waay وmaن اstacaana عalى إزاalaةi munkari iyo mid u kaashanaya munkar zuulintiisa u kaashanaya waa soo marna soo maha الاstiعاana عalى إزاalaةi munkar ayuu wax uga sheegaya wuxuu leeyahy maala qofku isleeyahy waa u kaashan kartaa wuxuu le hebel munkaruu ku jiraa hebel macsiyadaasuu samaynaya waa u bannaanta lixdaasi marka waa alghiiba almubaaxa aduga alghiiba dheh haddaad khiibo tidhahdo waa inaad mubaaxo tidhaahdo ama waxaad leedahay kiibo maa culamada qaar saasay ka cabiraan laysa bikiibatin uu hadda leeyahay soo maaha wuxuu ka wadaa laysa bikiibatin muxarama xan xaaraama ma ah ee waa mid bannaan waa mid bannaan lixdan arrimood ama lixdan sababood haddii qofka wax looga sheegayo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi